wararka ka imaanaya waddanka etoobiya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xukuumadda eriteria ay gudaha u galeen dalkaasi wakhti dhan kale ay kor usii kacaysa xiisada dagaal ee udhexaysa labada dowladood masaafo dhan toban kilomitir ayaa la sheegay inay gudaha u galeen ciidankan dalka etoobiya wararka ayaa intaasi ku daray in halka ay soo galeen ay ka tirsan tahay gobolka tigri oo horey u joogeen askar ka socda dowladdan warbaahinta ayaa sheegtay in eriteria gudaha u gashay dalka etoobiya iyadoona halkaasi ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ciidan dowladda eriteria ee ciidamo badan ka jooga dalka etoobiya si gaar ah gobolka tigre kuwaas oo ay soo galeen labada kun iyo labaatankii sidoo kale wararka ayaa intaasi ku dariyeen kooxda t b l f iyo eriteria uu dhex maray heshiis ka dhan ah xukuumadda abiy axmed iyadoona eriteria ay sii deysay maxaabiis ay ka qabatay kooxda t b l f si kastaba haatee dhowaan ayayd markii dowladda eriteria ay madaafiic ku garaacday gobolka xanfarta u dhac dalka etoobiya taas ilaa iyo hadda aan ka hadlin dowladda etoobiya